iyo kaad u dhoolla caddayso iyo kaad wax la xamaasho iyo kaad dariiq tusto iyo kii aad wax u mid kasta waa sadaqo waxuu yidhi yaa rasuul suu rasuulku yidhi waxaasoo dhan waxa isku soo koobaya ma inii sheegaa haa laba ragcadood barqadii tuko labada saa saddex boqol iyo lixdankii ma udhigma wale barqado keliya maaha culimadu waxay ka soo bilaabaan cadceeddu markay rumxi ilaa wara wax leeg ay kor u kacdo toddobadii xoogay ilaa iyo duur marku soo dhowaado waragcatee duxa iyo wa an uutira witriga inaan tukado qabla an anaama intaana seexanin witrigu waa salaad aad iyo aad u qaaliya waa salaada salaatuleilka lagu soo khatimo keligeedna waa la tukan karaa salaatuleilna waa la raacin karaa keligeed waa la tukan karaayo cadadkeeda waxa ugu yar hal ragcad keliya inaad tukato saddex inaad tukato shan inaad tukato wahaakada salaatuleilna waa la raacin karaayo laba intood tukataad hal ku daraysaa saddex bay noqonayaan afar intood tukataad hal ku khatimaysaa afar iyo saddex toddoba saa doontaad uga dhigaysaa waa inay almuhim tirays dheer noqotaa waktigeedana ilaahay ma cidhiidhin waxay bilaabantaa salaada cishaaye marka laga salaamo naqsado ilaa iyo eedaanka salaada subax yar ka hor xilligaas suxuurtu dhammaato ayuu dhammaanaya haddaadan xataa toosi karayn markaad salaada cishaaye ka baxdo ayaad ragcadda witrigaa raacin kartaa khalaas waa dardaarankii la siiyey abu hurayra ayaad qaadatay gaar ahaan waxaa lagula taliyaa dadka maalintii hawlan ee aan habeenkii kici karayn waayo abu hurayra maalintii o dhan buu akrinayaa cilmiga habeenkii inuu kacaawo adkaanaysaa deetana intaanu seexanin ilau gatati dhacaya wuu qardoonaya wuu hawleeyey ayuu sii witraysanaya sii dhamaysanaya hadha wuxuu u kacaa maxay noqonaysaa salaadii subxun buu kacaya can cadiy bni xaatim radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi sa'altu nabiya nebigaan weydiiyey sala allahu alayh wasalam qultu waxaan ya rasuula allah arsilu waxaan diraya kalbi aygeyga wa usami bisinkaanu qabanaya faajidu macahu waxaan la helayaa cala saydi ugaadhi uu qabtay kalban aakhar ay kale oo la jooga oo lam usami calayhi aanan magac bisinka aanan u qabanin walaa adrii ma kala garanaayo ayuhumaa akhad keebaa ugaadhan qabtay ma kala garanaayo qaala wuxuu yhi rasuulku laa ta'kulhaa cunin ugaadhaa ujeeddaday tahay fa innamaa adugu samayta calaa kalbig aygaagaad bisinka u qabatay walam tusami cala alaakhar ayga kale umaan qabanin bisinka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa masalada la yidhaahdo asaydu cala aljawaarix waxyaalaha lagu ugaadho ee dhaawaca shayga gaar ahaan kuwooda cagaha ku orda ama miciida ku ugaadha aljawaarix waxaa lagu ugaadhaa laba shay aalaad iyo jawaarix aalaadku waa qalab inaad shabag dhigato inaad xabad ku riddo inaad leebleeb aad ku dhufato iyo wixii la mida waa aalaad waa qalab midna waa xayawaan nool inaad ku ugaarsato xayawaanka noolla shay duuluu noqdaa ama mid caga ku orda shaygaa duulaya waa shimbiraha baaska iyo gorgorka iyo waxyaalaha ay rabeeyaan oo iyagu waxyaala qaarkood bay qaban karaan qaarna ma qaban karaan midna waxa weeyaan kuwan cagaha ku orda ayga iyo shabeelka iyo harimacadka iyo haddii la rabayn kara weeyaan laakiin aygaa ugu muhiimsan oo la rabeeyaa sharciga islaamkuna wuxuu banneeyaa ayga marmarka qaarkood marmarkaa wixii ka soo hadhayna waa xaaraan maqdaca rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu baneeyey ayga waxtarka leh waa kalbu saydin aw xiraasa ay lagu ugaadho oo la tababaray iyo mid wax ku ilaaliya waxaa ku ilaalina wuxuu doonu noqonaya bakhaar buu ku ilaalin karaa beer buu ku ilaalinayaa ari buu raaci karaa haddii la baro wixii la mida waxyaalaha waa ilaalo manaafacaad buu leeyahy hadduu intaa ka soo hadho culimmada casrigana waxay ku dareen aydan bilaysku isticmaalaan ee urta wax u raadiye urta lagu baro haddii aan markaa urtaa la baray waxa weeyaan waa la baneeyeysna in lagu lagu baari karo intaa wixii ka soo hadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka ay dhaqda ee rabaysta in maalin walba ajarkiisa laga goynayo laba buurood qiraadayn yaa laba buurood shaqayso khayra laba buuroodkay wax ka soo hadhayaane laga jaraya waa kee waa adkaanaysa guri ay joogaanna malaa'igma soo gasho malaa'ig ma soo gasho ha aygu guri uu joogo ma soo galo malaa'igtu taasi waxay kaay kas ka hor jeedaa dhaqanka gaalada iyagoo aydii sida ay u koolkoolinayeen ka dhigay qof ka mida xubin ka mida qoyska magac u bixiyey sariir u sameeyey qol u sameeyey ee u meedho ee ufe wahaa kada xataa inaga wayna saameeyeen gaadhiga inaynu qayb u bixinay qolka ayga ha waa ceeb weyan ha qayb baynu u bixinay waa inagu ay ma lihin waayo gaala u baxsatay iyaga halkaa ugu talagalo kursi ugu sameeyeyo meel qoola u sameeyey inagu ma lihin waxaan doonaan dhiganaa waxbaanu ku qaadanaa laakiin magac kale u bixi ha haddaad doonto waxaad u bixisaa maxaa la odhan jiray ee u bixi ee qalwada iyo edega iyo xubi haddaad doonto ha edeg iyo qalwo iyo xubi haddaad doonto laakiin qolka ayga waa maxay waxa ugu layaabka badan ee maqla waxay ahayd dhowr sano ka hor waa dhowr sano ka hor inay idaacadu leeyihiin ayadii ingiriiska oo baasaboor loo samaynayo baasaboor kii ugu horreeyey madaarku ka duulay madaar hisru dawli waxay ku andacoonayaan markaanu tagno fasaxyada eenu ciida kaxaysanno waa la laga yaaba inay soo bedelmaan oo qaar cudur wataa ay yimaadaan deetna waa in magac la sawiraa dabeetna baasaboor loo sameeya magac loo sameeya culimmada halkaa tagtaana waxbay yidhaahdeen qaar baaba u dardaarma markuu dhimanayo xoolihiis oo dhan akawnkiisa in la siiyo aygii hebel caynkaa magacii lahaaye akawnka waa dhacdaa bay leeyihin walciyaadu billah waa ummad iyagii aydi isku milmay oo dad caadiya isla wada noqday markaa ma iyagaa hoos u degay oo ay noqday walciyaadu billah mise aygaa soo dadoobay ha mise meel dhexay isugu yimaadeen wax macquul waa adagta qadiyadda ayga marka lagu ugaadhsanayaa inoo geysaye cadi ibni xaatim axaadiista ayga lagu ugaadho waa saxaabiga ugu badan dhowr iyo toban xadiis buu ku leeyahy culimmadu waxay ku macneeyaan saxaabigan inuu iska jeclaaba ugaadha deetana wuxuu leey ya rasuul allah aygayga aan tababaray waayo aydu waa laba mid la baray iyo mid aan la tababarin ka la tababaray maxaa lagu garanayaa markaad dirto waa inuu durmaya markaad joogsatana waa inuu joojinaya markaad tiraa jooji waa inuu joogsadaa hadduu joogsan waayo ma tababarna wuxuu qabta waa inuu ku haynaya oon sii cunayn hadduu sii cuno khalaas isagaa baahnaa isagaa danaysanayey adiga kuumu shaqaynay laakiin hadduu ku hayo wuu taabaran yahi qisgaa loo qabanaya haddii nolol u gaadho waa caadi iyadu laakiin marka laga hadlaya waa goorma hadduu dilo waa iska cunaya waayo bisigaa loo qabtay isagaa sii dhaawacay dabeete wuxuu leeyahy saxaabigu fa ajidu waxaan helayaa macahu ayga waxaa la helayaa cala saydi ugaadhi kelban aakhar ay kale oo lam usami calayhi ay kaleo la joogu maan arkay oonan bisiga u qaban walaa adri ma garanayuma akhadkee baan qabtay qaala wuxuu rasuulku yidhi laa taakul ha cunin fa inamaa adigu samayta waxaad bisiga u qabatay calaa kalbika aygaaga walam tusami calaa alaakharka kale sidaa ogeed culimmadu waxay ka soo dhalaaliyaan oo ay kala soo baxaan qaacido odhanaysa saddu daraa'ic ama waxa la idhaahdo dafcu lmafaasid muqadamun calaa jalbi masaalix dhibaatada iska joojisaa waxay ka horaysaa inaad inaad wanaag hesho iminka inuu ku intifaaco neefkii la qabsaday iyo ugaadhii waa laga diiday waayo khalad bu waxa soo galay madmadow ma ayga kalaa qabto waa bakti mise kanaa qabtay waa xalaal kol haddii madmadow galana waa laga tegaya dac maa yuriibak ila maa laa yuriibak can ilbara ibni caazibin radia allahu canhu wa zayd ibn arqam radia allahu canhuma sa'alaha waxay weydiiyeen rasuul allahi can isarfi sarifkay weydiiyeen faqaala wuxuu rasuulku yuhi calayhi salaatu wasalaam in kaana hadduu yahay sarifku yadan biyadin gacan bigacan hadduu yahay oo gacanta laysaga dhiibo falaa ba'sa dhib ma leh wain kaana nasii'atan haddii mid dambeeyana wain kaana nasii'a haddii mid dib loo dhigana falaa yaslux ma hagaagsana labada saxaabi bara ibni caasib iyo sayd ibn arqab waxay weydiinayaan rasuulka sarifka waxa la idhaahdo markaasuu rasuulkeena kariimkii leeyahy sala allahu alayh wasalam in kaana yadan biyadin hadduu gacan iyo gacan yahay oo gacanta laysaga dhiibo falaa ba'sa dhib ma leh wain kaana nasiihatan falaa yaslux haddii mid dib loo dhigana sax maaha ilaahay wuxuu wanaajiyey saxaabadu waxyaalihii xataa innaga danta inoo ahaa inuu ku intifaac inay weydiinayaan sarifka maxaa la isku sarrifaa laba laba lacagayow oo midna ay adag tahay lacag adag tahay midna ay tahay lacag aan adkayn oo khafiifa oo qiimaheedu hooseeyo berigaana way lahaayeen oo waxay isticmaali jireen dirham iyo diinaar diinaarku wuxuu ahaa lacag adag oo marka wax weyn la iibsanayo ayaa lagu iibsan jiray dirhamkuna lacagta waxyaalaha hooshoose lagu iibsado ayuu ahaa tamaaman sidaa inagu u isticmaalno lacag adag ama dollar ama euro ama waxa doonto dheh waxyaalaha lagu isticmaalo qiimayaasha waaweyn iyo mid loo isticmaalo arrimaha hoose oo lacagteenna caadiga ah ayay lahaayeen marka waxay weydiinayaan rasuul allah marka la isku sarrifayo labadan mid baan haystaa mid kalena waan rabaa inaad ku bedesho maxaan yeelaya rasuulku laba shardi oo lahayd mid buu inoo sheegay sal allahu alay wasalam labadaa shardi maxaa ah mid waxa weeyaan kuwa xadiisku sheegayo waa yadan biyad in gacanta laysaga dhiibo hoo kaan haye waa kan dolarki waa kan adna somallaantiisii waa tan laanti aan watay adna dolarki ama birtiisii waa gacan bi gacan ha ha waaye shardiga labaadna waxa weeyaan in qiimihii maalintaa qiimatulyawm qiimuhu maalintaa taagnaa waa inuu yeey waa inaanu ahayn waxaana yidhahdaan hordhig ama maxay dhahdaan hor maxay dhahdaa waa hordeg ha inaan hordeg noqonin wuu kici doonaayo maanta waa kii wax yar si ahaayeene sii yar hordhig maaha hordhig maaha qiimaha maanta uu joogo weeye iyo dibudhig waa inaanu noqono aanay odhanin kale waa iin buu leeyahy wuu jilecsan yahay waa kii nooca aha waa kii madaxweyne waa kii yaraa wa- waana waxa akhriyin waa inay qiimaha uu maanta joogo ku sarifaan labadaa goorba xaaraan buu noqonaya haddii qiimihii maanta aad ka dayso cilladaa doonto ku sheeg wuu jilicsan yahe wuu jeexan yahe waa kii nooca ahaa qiimihii waan kaa ridaya la waa xaaraan iska celi xataa ma sarrifayo anugu waa mid haddaad haddaad sarrifaysana qiimihii maalintaa ku sarrif haddii kale oo aad taas aad qiimihii ku sarrifto waxaa la rabaa inay labadaba saa la isugu dhiibo gacan bi gacan oo aan midkood ahayn amaah inagu waa samaynaa toban dollar sii sii saad ka qaadanaysaa hadhow baad somaliland u keenaysaa waa khalad waa inaad waxaad ka qaaday u keentaa ha somaliland baa waxay dadka qaarkood sameeyaan biil baanu biishanaa bay dhahdaan biil biil baad biishanaysaa boqol dollar baad udhiibanaysaa maalin bayn baad qaadanaysaa taa waxaa lagu qaadanayaa si looga baxa xaaraannimadka sidiisaa u sarrifanaysaa sidiisaa u sarrifanaysaa boqolkaa dollar ii sarrif wuu sarrifaya lacagtaadu waa imisa intaasoo boqol weeyaan intaasoo boqol yahay maxaa laga cararaya bisha bilowgeedii baan u dhiibtay wuxuu ahaa lix boqol iyo konton wuxuu isku shareeray sideed boqol bisha akhirkeedii ma sideed boqol baa weydiinaya mise lix boqol iyo konton waa la isqabsanaya hadduu ku dhaha lix boqol iyo konton waxa laga kala yidhahdo may maanta inu joognaa maanta ii sarrif ha ka kale odhaa may maalinteed ii dhiibtay hoogaa la isku qabto sharcigu laakiin wuxuu ku leeyahay maalintaa la joogo sarrif deetna iyadoo sarrifa u dhiibo halkaasaa laga ordayaa marka waxyaalaha la yidhaahdo isiisi iyo saasaan kugu imanaya saad kaga qaadun u keen haddaad laan kaga qaaday laanta u keen haddaad dollar kaga qaaday dollarkii u keen haddii kale miyaad biishanayso sarrifo deetana sarifkaagii ayaad biishanaysa can ilmiqdaad ibnu camrin can nabiy sala allahu alay wasalam qaala maa akala ma cunin axadun qof ma cunin طacaaman cunto qadu weligii khayran ka wanaagsan min an ya'kula inuu yadihi waxay gacantiisu ay ka shaqaysay ee gacantiisa soo saartay waina nabiy llaahi daawuud calayhi salaam kaana yaakulu wuxuu cuni jiray min camali yadihi miqdaad waxa uu leeyahay rasuulka wuxuu ka warinaya sala allahu alay wasalam qadiyad muhiima oo dadkana u fiican bulshadana u fiican waa maxay waxaa u fiican qofku inuu shaqo tago oo muruqmaal noqdo oo gacantiisa wax kula soo baxo ha naftiisa u fiican tahayo isagiiyo ehelkiisuba nolol fiican bay ku noolaanayaanoo wixii ilaahay u qoray buu soo siinaya inuu cid hor istaagu sharaftiisa baabiyana wuu ka dhowrsanaya ummaddana way u fiican tahayo marka ummadda intaasoo qof baxaanay ka lahaan wax soo saar bay yeelanayaan ummad wax soo saar lay noqonayaan deeta rasuulku wuxuu lehy alayhi salaatu wasalaam maa akala axadun qof ma cuno طacaaman cunto qad weligii khayran ka wanaagsan min an yaakula inuu cuno min camali yadihi wax allo wax laga shaqeeyo badankoodu waa min camali yadihi waa laga dadka qaar inu fahmaan camali yadihi wax kululoo laga dhidido oo gacantu xoog iyo ma aha wixii la qabtaaba waa camal ilyad xataa ganacsigu waa camal ilyad waxaana laga ordayaa qofku inuu dadka ku dulsaar noqdo uu wax weydiiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabi baa u yimi wuxuuhi yaa rasuul allah waxbaan kaa rabaa wax ma haystee rasuulku wuxuu damcay saxaabigan malaha waa dhowr goor buu yimi mise wuxuu rabay inuu wax baro wuxuu ku yidhi maxaad haysataa wax alaaba maxaad hanti leeday yaa rasuulallah waxaan leeyahay dhiil ama baa la yidhaha baaf saxan ayaan leeyahay guriga ii yaalla wuxuu ihi saxanka keen baafka ku yaalla guriga keen gebigiis oo yaa rasuul allah maxaa sida wa loo keen buu ihi wuu keenay wuxuu ihi yaa iga iibsanaya saxaabadii nin baa yidhi dirham ayaan ku iibsanayaa rasuul wuxuu ihi maya yaa ka badinaya mid kale yidhi laba dirham kii buu ka iibiyey waa shaygii kale guriga u yaallay markuu ka iibiyey ayuu dirham siiyey suu ihi dirhamkaa orodoo reerkii ale wuxuu gu iibi ay cunaan dirhamka kalena faash kusoo iibso faash oo faashkaa ii keen anaa kuu daabgelinaye ii keen hala tegin adugu deetna alaabtii buu geeyey raashinkuu rabayba reerkii wuu geeyey saashkiina uu soo ibsaday rasuulku intuu daabu geliyey kollay ducaa iyo barakana ugu daray ayuu hi dhaqaaq wiig iga maqnow yaan- yaynaan is arkin usbuuc ha, wiig iga maqnow wiiggii buu soo xaabaysanayey dabeetna usbuuc kadib buu yimi hayee buu yidhi maxaad haysaa wuxuu yidhi rasuul allah baafkii waan iibsaday gogolla waan iibsaday huna anigii reerkaygi baan u iibiyey waana shaqaysanaya bal u fiirso waa usbuuc sabcata ayaam toddoba maalmood ah, waa xaabo ayuu ka ganacsanayey marka waxaa la barayaa cashar baa la siinaya qof kastoo waxba ee, dadka bar- ee, baryaya ama dawarsanaya ama tuugsanaya waa in ee, cashar noocaasa qofku uu tilmaami karaa وإن ها وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده محا نبي الله داود كليا لو شيغيا إلا نبي كلا تريو شقيسته نبي الله داود وحو كدونا بقر نوها نبي نوها طلو فير سوا بقر أمد بوطليا حتى لو شيء شقيسته تصور دعو أيو شقيسنيا ولي حديد تمال أيو كو شقيسنيا وأنا بقر إلهي waxaan ka baryaynaa ilaahay artaqaduna isayna siiyo camal aynu ummadda kaga kaabsoonana ilaahayna siiyo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha illa anta rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جرنا حديثتي قال عن حديث كصدح يسقاشناد وكور رمية وحبنا آذن وعنه waxa ugu wanaagsan inay tahay waxa uu la soo baxo ee gacantiisa uu kula soo baxo nebiyada ilaahay badankooduna inay cayn ka ahaayeen oo laga soo qaatay nebiyullaahi daawuud can xakiim bni xisaamin radia allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaal xakiim wuxuu ka warinayaa nebiga sala allahu alayh wasalam inuu yidhi albayicaani labada wax kala iibsanaya bilkhiyaari doorasho ayay leeyihiin ikhtiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqa inta aanay kala dhaqaaqin intay wada joogaan ikhtiyaar bay leeyihiin haddii aanay kala dhaqaaqin aw qaala ama waxa buu yidhi xataa yaftariqa ilaa ay kala tagaan fain sa- fain sadaqaa hadday labadoodu run isu sheegaan wa bayanaa ay caddeeyaan wixii ay ceebo leedahay waxaa la kala iibsanaya buurika lahumaa labadoodaba waa loo barakeeyaa fii baycihimaa iibka ay wax kala iibsadeen wain katamaa hadday qariyaan wixii ceebo ah wakadabaa beenna ay sheegaan muxiqad waa la baabi'iyaa waa la tirtiraa barakatu baycihimaa iibka ay wax kala iibsadeen barakada waa laga xayuubiyaa waa laga baabi'iyaa xakiim bnu xisaam radi allahu tacaala canhu waa saxaabadii aynu tilmaanay hore uga soo sheekaynay waa saxaabi ilaahay u barakeeyey baaca musharka waxau lahaa waxaan haystaa ducadii rasuulka oo dhagax haddaan iibiyoon ka macaasha markaasaa wuxuu rasuulku ka soo warinaya calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulku yidhi albayicaani labada wax kala iibsanaya labada wax kala iibsanaya waa iibiyihii iyo iibsadihii labaduba iibiye maaha maxaa loo odhan waaya albaa'icu waalmushtari ka wax iibinaya iyo ka iibsanaya ee loo yidhi albayicaan waa taqliib mid baa la xoog badiyey halka laga yidhaahdo aabbiyo hooyaba al- alabawaan dayaxa iyo cadceedda alqamaraan ee timirta iyo biyaha alaswadaan midun baa la xoojinaya kii kalena waxaa laga dhigaya tabac mid raacay oo isaga weheliya markaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam albayicaani labada wax kala iibsanaya ee midna alaabada uu hayo midna uu lacagta hayaa bilkhiyaari ikhtiyaar bay leeyihin maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin tafaruq waa tafaruq alajsaad intaan jidhkoodu kala dhaqaaqin maa lam yaftariqaana waa la yidhi o ama xataa yaftariqa ha ilaa ay kala tagaan kala tagaa la sheegaya waa maxay ikhtiyaarka la sheegayana waa maxay ikhtiyaarka la sheegaya waxa weeyaan intaa la wada joogo in alaabadii la celiyo ama beeq- baaca gebigiisa iyo iibkaba laga noqdo ikhtiyaar baad leeday intaad wada joogtaan masalan dukaankii baad ku jirtaa bakaarkii baad ku jirtaa weli kamaad bixin waad ca- waad fasikhi kartaa beeciiba waan ka noqdaad odhan kartaa iga daaniyo waan ka cilmiyoode odhan kartaa laakiin haddaad ka tagto oo aad baxdaba khalaas beecaas wuu tegey hal mid marka laga soo reebo khiyaarul cayb la yidhaahdo haddii ceeb laguu qariyey oo waxaad iibsatay ama lacagtuba ay ceeb lahayd iyada taa waad leeday laakiin waxana waan raacno niyo sidaan mooday way noqon weyday laa kol haddii la kala tago inta la wada joogo oo waayo ay kala tegitaanku waa noocee culimmadu waxay dhahan kolba waa sida la isula yaqaano hadday meel bannaan tahayna waa qofka intuu sii jeesto iska tagaa dhowr tallaabo qaada hadday mehero tahayna meheradii u ka baxay hadday meheradu weyntay ka warran oo ay tahay dukaanaad u weyn waa inu intuu xagga ka dhaqaaqo koonaha kala tago wax kale iska iibsado iftiraaq baa la odhanaya inta aad wada joogtaan adigu ka bogo arrinka aad iyo aad uga fiirso waad ka noqon kartaa haddii laakiin la kala dhaqaaqo way dhammaatay mar keliya meel ka soo rabno waa markee haddii ama alaabadu ay ceeb leedo lagu qariyo ama lacagtu ay ceeb leedahay waad la soo noqon kartaa markaasuu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku darayaa labada maxaa looga baahan yey wax kala iibsanaya laba shay baa looga baahan yey shayga hore waxa weeyaan inay run isu sheegaan oo aanay been isu sheegin iyo inay caddeeyaan wixii goldaloolo ah ama dhaliila ee alaabada ama lacagtu ay leedahay haddii saa yeelaan ilahay waa u barakeynaya subxaanau wa tacaala marka waxaa la rabaa dadka baamushtarka ahi si ay barako u helaan oo xoolooda u barakoobaan inay runta u sheegaan runtaas waa maxay adiga lagaama rabo inaad tafaasiishoo dhan sheegto waxaanaan soo siistay meliblayan ka soo iibsaday intaan ka macaashaya waa inta waxaa laguma sheegin laakiin wixii lagu weydiiyun ka jawaab oo sax uga jawaab hadduu kudhahdo maxalkee lagu sameeyey yaad malaynaysaa meliblaya lagu sameeyey maxaad malaynaysaa wax ceeba ma leeday hayo intaasaan ka ogey haddaan waxba ka ogeyna waxba kuma ogi laakiin inaad been ku darto tiraado waan aqaanaayo waa aaladii nooca ahaydoo welibana waxa weeyaan sidaa iyo saasay ku wacan tahayo waxa weeyaan dadku waa ku daateeno waa markii ugu dambeeyey isagoo boqolaliyaalaan oo qofku is idhahdo wallahi way kaa dhammaanaysaa waa been haddii been aad ku dartana barakadii baa tegaysa waa laga yaaba kaa ibsado laba shan lix toban qof inaad ku tagto waa laga yaabaa laakiin xoolahaagii baa bilaa baraka noqonaya xataa yatafaraqa fain sadaqaa hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan buurika lahuma labadooda waa loo barakeeyaa fii baycihimaa iibkaa dhexdooda maray albayc washira waxbay kala iibsadeen midna waxaa loo barakaynaya lacagta oo waa kii wax iibinayay midna alaabtu iibsaday ayaa loo barakaynaya wain katama hadday qariyaan maxay qarinayaan kani lacagtu wataa ceebteedii kana alaabtuu leeyahay ceebteedii bay qariyeen wakadaba beenna way ku dareen muxiqad waa la baabinayaa barakatu baycihima haddii mid waxaan qariyu beenta sheegayna kaa waxaan qariyay beenta sheegay ayuunbaa baraka la'aantu ay ku eg tahay hadduu qofku laakiin run iyo uu ka sheego uu caddeeyo allah u barakinaya subxaana wa tacaala can caaishata radi allahu canhuma qaalat caaisha waxay leedahay qaalat hindu umu mucaawiya hinda bintu cutba waxay tidhi oo mucaawiye hooyadii ahi lirasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay bay ku tidhi inna abaa sufyaana ninka abaa sufyaan la yidhaahdaa waa saygeediiye rajulu waa nin shaxiixun bakhaylah fahal calaya junaaxun miyaa dhibiga haystaa an aakhuda inaan ka qaato min maalihi xoolihiisa siran hoos ahaan inaan waxoogay uga qaataa miyay dhib igu leedahay qaala wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam khudii qaado anti adiga iyo wa baniiki caruurtaada waa baniiki waa marka laga dhigo mansuuba haddii waa banuuki la yidhaahdana waxaa lagu cadfayaa damiirka xadfan ayaa lagu cadfayaa wa banuuki iyo caruurtaaduba ka qaata maa yakfiiki wixii idinku filan bilmacruufi si wanaagsan uga qaata oo wixii idinku filan idinkaa garanaysta bera hinda bintu cutba waxaa dhalay cutba ibnu rabiica waxa uu ahaa raggii waaweynaaye quraysh abaa sufyaan ayaa ka guursaday deetana waxaa u dhashay mucaawiya iyo umu xabiiba iyo qolooyin kale ayay u dhashay waxay ahayd gabadha aad iyo aad u caqli badan isagoo yar bay mucaawiya intay saa u ciyaarsiisaa bay odhan jirtay sakiltuhu in lam yasud ilaa ummatahu ummaddiisao dhan haddaan u qabsanin aan waayo waxay ahayd gabadha aabbaheed dagaalkii beder lagu dilay iyo adeerkeed iyo walaalkeed baa goob lagu wada dilay aabbaheed wuxuu ku baxay gacanta xamsa ibni cabdilmualib xamsaa dilay waa tii go-aanka gaadhay inay addoon soo dirto oo tira addoon haw waa xor baa tahay haddaad soo disho xamsa markaasuu isna ku guulaystay inuu hootadii la helo markuu la helana intay beerka dilaacisay calooshiisa ay dalo- da- dilaacisay ayay damacday inay beerkiisa calaashato deetan way tuftay adayg wuxuu ka qabo oo waxa weeyaan way calaalin kari weydi maalintii cadaawaddii sidii bay ula taagnayd maalintii quraysh ay talax gabtay ee laga awood batay ee maka laga qabsaday ee tawxiidku maka uu la- ee, uu ka awood batay shirkigii ayaa iyadoo soo niqaabtay ayay soo raacday dumarkii lala baayactamayey dumarkii islaamay ayay soo raacday iyana way islaamtay waxay isu niqaabaysaa ee isu qarinaysaa waxay ka warwar qabtaa in rasuulku uu garto oo dabeetana qadiyadday samaysay laga goosto dabeetana ee, baycadii markuu rasuulku baycada shay sheegaba iyana waa hadashaayo su-aal muhiima ayay weydiisaa su-aalihii waxaa ka mid ahaa su-aashan waxa ku jirta wixii lagala baayactamayey walaa yasriqna ha yay waxba xadin markaasay soo gashay halkaa sati yaa rasuul allah waayo markay islaamtay islaamnimada wanaagsanaatay si fiican bay u fahantay waxay fahantay wixii yaraa ay ka qaadan jirtay abu sufyaan inay xaaraan noqotay oo ay noqotay tuugo waxa rasuulka lagula heshiinayaana inaanay bannaanayn bay isu qaadatay iyadu deete waxay tidhi yaa rasuul allah ina abaa sufyaana ninka abaa sufyaan la yidhaahdaa rajulu waa nin shaxiixun bakhayla bakhayl waynu leenahayune ashuxu waalbuklu waa sii kala xag jiraan bakhayl waxaa la yidhaahdaa qofka cidda u baahan aan siinine qadiya la yidhaahda shaxiixna waa ka sii fogyey ka dadka kalena qadiya naftiisana ka maaratay iska qadiya ka jiila ayaa la yidhaahdaa ha naftiisa iyo ehelkiisa ayuu xataa ka jiilaya marka waxay leedahay ninkani wuu dhaafay arrimahaasoo xataa annagiiba aan waxba haysanine yaa rasuul allah fahal calaya junaaxun miyaa dembi iga haystaa an aakhuda min maalihi maalkiisa inaan ka qaato siran hoos ahaan kolo ducaynkaa yahayo wax nagu filan aanu na siinayn yaa rasuulallah ma ka qaadan karaa waxoogay qaala wuxuu rasuulku yidhi khudii ka qaado anti adiga iyo wa banuuki carruurtaaduba maa yakfiiki wixii idinku filan bilmacruufi si wanaagsan markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu u ogolaaday laakiin muxuu ugu ogolaaday saddex saddex shardi buu ku xidhay kow adiga iyo carruurtaada keliya ma aha jiiraanka iyo ciddii soo booqatay iyo ehelka iyo maaha waa adiga iyo carruurtaada kow ta labaadna waa maa yakfiika in idinku filane wax laga badbadiyo oo ee, aad ka badbadiso maahae waa inta idinku filan bilmacruufina waa maxay bilmacruuf waxa weeyaan inaan istabayn oo aan maalkii dee la dareemayn oo aanay hadhow ka dhalanaynin intuu ogaado inay keento dhibaato kale oo ama gacansaar leh ama dalaaq iyo furniin leh waa inaanay dhibaato kale ka dhalanayno wixii yaraa reerka lagu hagaajinayay aanu reerka gebigiisa u burburin ah reerku aanu u burburin sidaa awgeed culimmadu shuruudka laba ku xidhaan shuruudda kale ku xidhaan waa maxay waxa weeyaan ninkan waxaan yar laga qaadayaa inuu yahay mid aan weynaynayn oo wixii bunbuninayn oon odhanaynin weligeyba waan is ogaa inuu layfarayo ah weligeyba waan is ogaa show waxaanay waxba isla gaari laayiin ah oo aan odhanaynin wixii yar ay ka qaaday wax ka badan baa kugu maqan aan odhanayn waa dadka qaar baa midna waa garashuu leeyahy midna garaacashu ha waxaa laga yaabaa sufyaan inuu ahaa noocaan marka hore u garanayn laakiin haddii laga qaado aan wax weyn u qaadanayn dabeetna rasuulku taasuu ogaayo wuu siiyey laakiin mid adduunkaba kicinaya amaba iyadii gacan saaraya in la yidhahdo intaadaa iska aaminso oo intaadaa aamin in la yidhahdo ayaa fiican shardigaana culimmadu waa ku dara khudii ka qaado anta adi- anti adiga iyo banuuki maa yakfiiki wixii idinku filan bilmacruuf wanaag kaga qaado can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala waxa uu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh man sawara qofka sawira suuratan sawir qofka sawiraa fa ina allaha ilaahay yucadibuhu waa cadaabayaa xataa yanfuqa fiiha ilaa uu ku afuufo aruuxa naf uu ku afuufo walaysa binaafiqin fiiha abadan weligii hadduu wadana naf soo gelin maayo kuma afuufi karo oo waa waxaan dhac ahayn haddaan wax aan dhac ahayn lagugu xidhana waa wax la wadaya uun ilaa aad shaygii la timaado waa xadiis aad iyo aad u khatar ah man sawara suuratan xadiidku wuxuu ka warramayaa suurada ama waxa inagu u naqaana sawirka axaadiis kalena waxay tilmaantaa dadka waxa ugu cadaab badan almusawiruun qolooyinka wax sawira sidaa awgeed sawirka iyo axkaamtiisu waxay u baahantay in aad iyo aad loo dhigto marka ugu horayso sawirka waa la qaybiyaa waxa la sawiraa waa laba nooc waxa lagu sawiraana waa laba qaabka loo sawiraana waa laba waaba lixdaa waxa la sawiraa waa laba oo shay aan naf lahayn iyo shay naf leh waa labadaa marka halkaasay ka bilaabaysaa shay aan naf lahayn iyo shay naf leh ka aan nafta lahayni waa bannaayey saa doontaa u sawiraysaa xadiidkana kuma jiro shay aan naf lahayn geed baabuur guri buur manaadir guud magaalo iska sawir guryaheedii wixii aan naf lahayni kuma jiraan xadiidkan waa shay bannaan qoladka meelaha sawire boorarka sameeya waxa weeyaan ashyaada noocaasee nafta lahayn xaraj iyo dhibaato kuma jiro oo waa iska sawiranaya qaybta labaad maxay ahayd wixii naf leh waxa nafta leh ayaa qaybtaa labaada qaybtaa labaad ee nafta leh labaa loo kala saaraa waa qaabka loo sawirayo shaygii nafta lahaa miyuu dhan yahay mise wuu dhiman yahy hadduu dhiman yahay isna waa xalaal maalan wuxuu damcay meel buu sawirayaa dukaana dad soo gelayuu sawirayaa hadduu dad intaasa sawiro qaarka sare waa qof dhiman qof lama idhaahdo xadiidka lama soo gelayo waa xalaal hadda hadduu cagaha jaro maystiranyayna laba siyaabood baa loo sawiraa in gacanta lagu sawiro gacan loola tago iyo in qalab lagu sawiro in gacanta lagu sawiro iyo in qalab lagu sawiro tay culimmada isku raacsan yihiin inay xaaraan tahay xadiidkanna uu soo gelay ugu horeeya waa shay noolo ah oo dhammaystiran oo gacanta lagu sawiro ashaddu nnaasi cadaaban dadka ugu cadaabka daran buu noqonaya qiyaamaha waxaa la odhanayaa naf soo geli waayo waa aladiina yudaahiruuna bikhalqi illah abuurka ilaahay buu shabahay sida ilaahay u abuuro ayuu isna leeyahy waan u abuurayaayo san baan u sameynaya dhagaan u sameeye waanigaa gacmo u sameeyeyo sidii alla u abuurayaybu isagiina isku dayay inuu shabaho waa khatar weeyaan taasi waa xaaraan maqdaca waa markay gacan tahay ama ha noqoto mid gidaar lagu sawiro ama mid taallo ah oo la taago oo jidh leh kay doonto ha noqoto waa xaaraan waxaana la cadaabayaa ilaa uu naf soo geliyo waxaana la yidhaahdaa haddii waxaan dhacayn lagugu xidho waxa aan dhacayn kan kale kugu socda haddii la waan ku garaacaya waan ku garaacayaa ilaad cadceedda halkaa soo dhigto haye maxaa markaa ka muuqda garaacuna waa kugu soconaya kolleyba in lama soo dhigi kartide macnaheedu waa maxay waan wadayaa weligay marka ilaahay rasuulku leeyahay waa la cadaabayaa ilaa uu naf soo geliyo aynu ognahay in aanu naf soo gelinayn maxaa imanaya inaan cadaab ka joogsanayn ta ugu dambaysa ee culimmadu ay aadka uga hadlaan waxa weeyaan haddii aalad lagu sawiro qofkii oo dhammaystiran ama xayawaankii oo dhammaystiran ayaa aalad lagu sawiray qalab qalabkaasi waa kamaradda teeda dhaqaaqaysa iyo taqallalaan kay doontaa noqotee taa culimmadu way ka hadlaan aad iyo aadna waa uga hadlaan waanay dheereeyaan baadhitaanka ay baadhayaan qoloba dhinac bay ka eegeen qolo waxay ka eegeen waxaani sawir magacii sawir ku wataa marka waa hawsha wadana muxuu odhanaya aan ku sawiraya sug sidaa u istaag waan ku sawiraya isagaaba afkiisa ka sheeganaya inuu ee sawirayo qolooyin kale waxay ku leeyiin maya e kani waa harhkaagii oo la joojiyey qofkana hamuu samaynin isagu saana sankaagii muu odhan indhahaagina muu jeexine he harkaagii unbuu qallajiyey uu joojiyey wax kalla muu qabanin bota yar buu saa yidhi kan kalla maanta o dhan buu dhisayaa laba dhinac bay ka eegeen culimada arkaysaan qolana way soo geliye waxay dhahan waa xaaraanta qole waxay dhahan maya ma soo gelaysee ka daaya laakiin taa la isku haysin waa tee inaad kurtaada sawirto oo shahaadadaada iyo baasaboorkaaga iyo wixii aad ku dhaysanaysa ku dhaysato iyadu waxa weeyaan hadal la'aan culimada qaar waxay dhahan waa ba- waa daruura waa loo baahan laa waaba kala dhimanyey xaaraan mama noqon karo maba dhammaystirna qofkii markaa tan dhammayska tiran iskaga fogow kol hadday taagan tahay waa akhraa laisku cadaabiya laisku cadaabi maayo adiga maxaa ku gelinaya waxa la yidhaahdo bakhtiyaa nasiib ha ha gelin layskuma khamaaro hadday dhinaca kale u dhacdo hee meelaad ka soo noqotaa ma jirto sidaa awgeed iskaga durug laakiin kuwa kale dhiman ee aan dhammayska tirnayn waad samayn kartaa waad la iman kartaa markaa isku soo duuduubka laisku soo duuduubaa waa inahaas man sawara suuratan qofka sawir sawira fa ina allaha ilaahay yucadibuhu wuu cadaabaya maalinta qiyaame xataa yanfuqa fiiha ilaa uu ku afuufo an ruuxa naf uu ku afuufu soo geliyo walaysa binaafiqin fiiha abadan mid weligii ku afuufi karana maaha can ibni cabaasin can nabiyi sal allahu aleyh wasalam cabdillahi bni cabaas wuxuu ka waraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi axaqu maa akhadtum calayhi axaqu waxa ugu xaqnimo badan oo ugu mudan maa akhadtum calayhi ajran waxaad ajar ku qaadataan iyo mushqaayad aad ku qaadataan waxa ugu mudan kitaabu llahi caza wajal kitaabka ilaahay ayaa shay wax lagu qaato u habboon can abi saciid alkhudriy radi allahu tacaala canhu qaala indalaqa waxa dhaqaaqay nafarun koox min asxaabi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam fii safratin safar bay u dhaqaaqeen saafaruuha ay safreen xataa nazaluu ilaa ay ku degeen calaa xayin jilib min axyaai alcarabi jilibyada carbeed iyo qabaa'ilka carbeed qabiil ka mid ay ku degeen fastadaafuuhum martigalyay weydiisteen faabow way diideen an yudayifuuhum inay martisooraan way diideen markaasay iyaga iska seexdeen faludiqa waa la qaniinay sayidu daalika alxayi qabiilkaa sayidkoodii iyo nabadoonkoodii iyo suldaankoodii baa la qaniinay fasacaw lahu waxay ula saciyeen oy u dadaaleen bikulli shayin shay kasta oo laa yanfacuha waxba u tarayn wax kasta waa sameeyeen waxba waa ka tari waayo faqaala bacduhum qaarkood baa yidhi low ataytum haddaa u tegi lahaydeen haaulaa'i aracd kooxdaa haddaa u tegi lahaydeen alladiina nasaluu kuwa inugu soo degay haddaa u tegi lahaydeen lacalahu waxaa laga yaabaa an yakuuna cinda bacdihim qaarkood in laga soo helo shay-un shay in wax garanayaan oo aqoon leeyihinoo inoo dabiibaan baa laga yaabaa fa atowhum waa u yimaadeen faqaaluu waxay ku dhahdeen yaa ayuha arahdu waar koox yahay rag yahow inna sayidana boqorkayagii ama suldaankaygii ludiqa waa la qaniini wa sacaynaa lahu bikulli shay shay walba waa ula dadaalay laa yanfacuhu waxna uma taraayo ee fahal cinda axadin minkum midkiin miyuu lehayaa min shayin wax uu ku anfaco ku dabiibo ma haysaan faqaala bacdun qaarkood baa yidhi nacam haa nin ka mid a yidhi haa innii anigu wallahi ilahay baan ku dhaartee la urqii tuf baan leeyahy waan tufaa walaakin wallahi laakiin ilaahay baan ku dhaartee laqad istadafnaakum martigal yaan idin weydiisanay falam tudayifuuna namaydaan soorin famaa ana biraaqin lakum idinku tufi maayo xataa tajcaluu lana ilaa aad noo magacowdaan juclan mushqaayad waa gorgortamaynaa waxa la ydhaha saa yidhahdeen ma jirto fasaalaxuuhum way kula heshiiyeen calaa qadiicin xayn min alhanami arya xayn arya lagu heshiiyey fandalaqa wuu u dhaqaaqa wuu raacay wa jacala wuxuu bilaabay yadfulu calayh inuu ku tufo wayaqra' uu akhriyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faatixada uu ku akhriyo faka'annamaa waxaad mooddaa markuu ku akhriyey nushida in laga furay min ciqaalin dabar ninkii bukay in dabar laga furaad moodaayo uu durduriye fandalaqa yamshi uu dhaqaaqayba isagoo soconaya wamaa bihi kumaba sugna qalabatun wax lala gedgadoomaa xumadima ma hayso qalaba xumadaan la ydhahda waayo xumadda qofkay haysaa wuu gebidhacleeya kolba dhan buu seexdaa waxa weeyaan waa dhibaataysan yahi wamaa bihi qalaba wax maxaan ku dhahdaa lalalagelgelimaystaa ma taalo oo ku maaragtay ma xanuunsanayo qaala wuxu uhi faawfahum way siiyeen juclow mushqaayadii alladii saalaxuuhum calayhi tay kula heshiiyeen faqaala bacduhum raggii qaar baa yidhi aqsimu waar inoo qaybiya faqaala aladii raqa saxaabigii tufay wuxuu yidhi laa tafcaluu saaha yeelina war ha qaybinina xataa naatiya rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam ilaa aynu rasuulka u tegayno oo fanadkura lahu aynuu sheegno alladii kaana waxa dhacay oo fanandura aynu eegno maa ya'murunaa wuxuu ina amro faqadimuu waa u yimaadeen calaa rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam fadakaruu lahu waa u sheegeen faqaala waxa uu yidhi wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey annahaa suuraddani ruqyatun inay tahay tufniin iyo dawo inay tahay maxaa ku ogeysiiyey uma qaala wuxu uhi qad asabtum wanaag baad samayseen waa asiibteen aqsimuu qaybiya wadribuu lii macakum sahman anigana qoriga igu dara fadaxika nabiyu nebi waan u dhoola cadaynayey oo waa qoslay sala allahu alayh waaalih wasalam labada xadiisayn isku qabannay waxa labaduba ay ku shaqo leeyihiin qur'aanka iyo in wax lagu qaadan karo xadiiska hore ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu ka soo warinayaa axaqu maa akhadtum calayhi ajran waxaa mushqaayad ku qaadataan waxa ugu xaqnimo badan kitaab ullahi caza wajal kitaabka ilaahay sidee mushqaayad loogu qaadanaya inaad ummadda barto deetana aad wax ku qaadato ama aad ku akhrido oo aad ku dabiibto deeta aad wax ku qaadato waxa weeyaan labadaa xaalada culimmadu waa ay isku raacsan yihiin in wax lagu qaadan karo kuqaadadka lagu qaadanayaana inay xalaal tahay waayo rasuulku ma odhan waa xalaal keliya laakiin wuxuu yidhi waxaa wax ku qaadataan oo mushqaayad ku qaadataan waxa ugu wanaagsan kitaabka ilaahay waayo marka sababta loo noqdo ayaad ogaanaysaa inay ta ugu fiican tahay kow xagga tabiibka qofkani marka uu ka imanayo caafimaadkii iyo dawadii kale ee dabiiciga ahayd ee la samaynaya gacan samayska ahayd markuu ka yimaado ee kitaabka ilaahay uu soo qaabilo waxa keenaya waa maxay iimaan baa wada uu rumaysan yahay qur-aanka kariimkaa ee ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniin qur-aankuu rumaysan yahy ilaahay uu ku sheegay inuu qur-aanku dawayey muxuu dawayaa qur-aanku cudur oo dhan cudur oo dhan cudurku waa laba ka qalbiga iyo ka jidhka ka qalbiga uu daweeyaa waana ka laba daran way qalbigana u bukoodaa marna waa u dhintaa marna waa caafimaad qabaa qalbiga wuu daweeyaayo xumaanta iyo caqiidada xun iyo akhlaaqda daran iyo wuu sifeeyaa jidhkeennana waa daweeyaa oo wixii xanuuna wuu ka dawaynaya ilahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala laakiin dawadaasi waxay u baahan tahay laba shardi labadaa shardi waa maxay shardiga koobaad qofka dawada wada ee tufaya waa inuu quwo leeya awood leeyay awood iimaaniya waayo waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha ruqyadu iyo tufniinku waa waranka iyo hubka oo kale waranka haddii qof itaalyar isticmaalana waa itaalyari uu xaganaya haddii nin xoog la isticmaalana wuu ka dusinaya waana noocaasun qur-aanka waxaanu arkaynaa qof imanaya oo qur-aankii akhriyaya oo uu qofkii bogsanayo mid kaleoo soddonkaba ku dhammaynaya oo aan dhabbada ka duwayn ma qur-aankiiba isbedelay maya qur-aanku waa kii maxaa isbedelay waa qofka akhriyaya waa shardiga koobaad qofkan akhriyaya ayay ku xidhan tahay iimaankiisa iyo siduu u rumaysan yahy qaar bay tijaabo ka tahay bal inuu qur-aanku wax daweeyo ku akhri ilaahay lama tijaabiyo subxaana wa tacaala waa adoo rumaysan waa inaad ku akhridaa adoo leh wuu bogsiinaya oo huba way waa taqaanaan adiga laftaadu haddaad shay samayso oad leeya shaygan bal inuu suurtogelayo samee ood shegsan tahay sidii aad u rabtay udhici maayo laakiin haddaad adigoo og amaba yaqiinsan aad samayso waad waxa weeya ood ka faa'idaysa shardiga koobaad qofkani waa inuu si cad u rumaysan yahay inuu waxani dabiibayo oo ilaahay uu geliyey dabiib shardiga labaad waxa weeyaan cidda lagu akhriyayaa inay qaabiliyad u leeday oo aqbalayso oo uu yahay cid waxaan u habboon qof aan qur-aan shaqaba ku lahayn markiisii hore haddaad ku akhrido amaba aan dahaaro qabin waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inaanay meeshaa taabanin waayo dawadaba dawadeena caadigii waa inay dawada iyo xanuunku ay isyihiin laba isleh haddii madaxuu xanuunayo tii caloosha siiso hee ma dawo weya maya haddaynay qofkan islahayn iyo wuxuu ku dawaynayaa isma qabanayaan sidaa ogeed ba rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanku waa ka sheegay malabku inuu daweeyey nin saxaabiya ayaa wuxuu u yimi yaa rasuula allah walaalkay baa bukaa oo xaggee xanuunaysa caloosha malab sii wuu siiyey wuu ku soo noqday saxuu yaa rasuul allah muu ku dawoobin waar malab sii kaasuu haddana siiye yaa rasuulallah kumuu dawoobin mar saddexaad markii ugu dabaysay wuxuu ku yidhi sadaqa allahu wa kadaba batnu akhiika ilaahay run buu sheegay caloosha walaalkaana been bay sheegtay kebeen rumaysana ma ilaahay yidhi waa shifaa mise caloosha mar walba bugtaa macnaheedu waa maxay caloosha iyo waxaan waxaan islahayn uun qaabiliyad waanay aqbalayn wax kale u diidayaa jira xanuun kaloo dheeraadaa jira amaba si kale ayay u in ayay leedahay marka labadaa shardun bay leedahay qofka akhriyaya inuu rumaysan yahay iyo meesha lagu akhriyaya inay munaasib ku tahay waxna waa lagu qaadan karaa waxaa kaloo la mida tacliinta qofka marka loo dhigayo qur-aanka in wax lagu qaato culimmadu shuruudna waa ku xidhaan laakiin shuruuddaa markaynu ka nimaadno waxaan isweydiinaynaa in wax lagu qaato qur-aanka loo dhigayo ardayda iyo in la iska daayo iyoba kee manaafacaad badan waxaa manaafaca badan wax lagu qaato waayo laba dhinac marka laga eego dhinaca koobaad qofkan dhigaya ee macallinka ahi baahiyaha bini aadamka kalahay ay leeyihiin buu leeyahy haddii kalahadii laga joojiyey oo halkan lagu dadaabaxidhay oo la yidhaha carruurtaa wax u dhig oo diinta ilaahay u dhig oo qur-aanka bar laba xaalay u taagantay inuu shuf beelo intuu udhigaayo isagiiyo intuu watay iyo carruurtiisii ay baktigu xalaal u noqdo iyo inuu ka dhaqaaqo subax hadduu ka dhaqaaqana waa cadilanta haddaanu xataa cadilmina minaa sidiisii wuxu dhigayn ayaa laga yaaba inuu yimaado marka inuu halkaa inoo joogo carruurta wuxu dhigaa oo inta yare biilka ka qaataana waxa weeyaan horumarka qur-aanka iyo tacliinta iyo cilmiga iyo diinta ayay daruuri u tahay ka labaad waxa weeyaan bini aadamka waxa la ogyahay dabeecadu leeyihi dabeecadiisu waa maxay shayga uu waxgeliyo wuu la jecleeya shayga haddaan waxba gelinna wax si yar kugu soo galay si yar bay kaaga baxaanoo qiimo badano ma yeelo waana la qiimeeyey hadduu wax ka bixiyo waxa laga yaaba inuu dabagalo ama maxaad soo dhigatay ka warran maanta ma garatay meeshii uu tago soo booqdo waayo xoolihiisaa ku jira hadhow laakiin haddaan waxba qaadanayn inuu ihahdo ilaahay baa inoo diray dee ka dhigo haddaad wax garan weydana ii sheegaan meel kale ku waxiba inuu ka dhigo hee wax fudud innaga soomaaliyaanoo kasii xag jirnaaba oo waxaba la caddeeyey meelee meesha ka qaalisan tahay in laga yaabo inuu la kala jeceliyey laakiin xadaari mar walba waxaynu ka digaynaa qolooyinka cilmiga iyo qur-aanka ardayda baraa inay ogaadaan dadka dayarta ah oo aanay madrasadu isugu bixin level keliya qolo keliya aanay imanin oona odhan anigu shardigaa wixii buuxin waayaa waa iga bannaanka waa inaanu odhan waa inuu mar walba leeyahay waana ognay runtii way leeyihin qaybo dhan bay leeyihin madaarisku oo iska dhigta amaba qiimaha wax laga dhimay saasaanay barakada ku jirtaa in macallinkana wax qaatana horumarka tacliinta iyo wax dhigashada ayaa ku jira qadiyadda labaad ee xadiidka dheer uu tilmaamaya waxa weeyaan ku dawaynta qur-aanka wax lagu daweeyo inuu qur-aanku xataa dawaynayo xataa qof gaala oo aan islaam ba ahayn saxaabada radwaan ullahi tacaala calayhim way safreen safar duulaanay ahaayeen koox waxay ahaayeen afartameeye nina say xadiidka qaar tilmaamayaan qabiil bay martiyeen dabeetana way diideen oo way ku way ka seexdeen waa ku dhagaadeegeen carabi dabcan waxay ahaayeen dad deeq leh oo martida ilaaliya doorkan maxay martida u ilaalin waayeen ee u diideen inay marti geliyaan waxa la tilmaamaa caqiidadooda gaalay ahaayeen deetana colaad islaamka ay u qabaan markay ogaadeen inay saxaabadii rasuulka yihiin ayay isidhaan wax kale ma samayn kartaane bal cuntadun u diida wax kale ma yeeli kartaane deetana markaasay qadiyeen markay qadiyeen ilaahay baa wax ka wadee odaygii beesha halkaa degan ayaa habeenkii la qaniinay bahal hoose noocu doona ahaado xadiisku muu sheegin ma dabqalooxba ma masba ma goodaada maxay tahay lama sheegin laakiin waxbaa qaniinay markii la qaniinay wax alla waxay wadeen oo dhan bay islaan ku furdaaminayo waa furdaamin kari waayeen wax walba isku dayeen deeta markii dambaan nin fikrad ku soo dhacday oo odhanaysa waa bal nimankan ina ag degay aynu xumaynay bal inoo raadiyay inay waxayaan waaba u yimaadeen war ma laga yaaba sayidkaygii baa la qaniineeye inaan wuxuun haystaan saxaabi saxaabada ka mid ah le xadiisku wuxuu tilmaamaya raawiga xadiiska warinaya ayuu ahaa abi saciid alkhudri oo ragga ugu da'yaraa ayaa wuxuu idhi haa anigaa garanaya laakiin wallaahi nasteex inagama dhexeeyo wanaag inagama dhexeeyo marti baanu i weydiisanay waanu sooryo dalabnay dabeeta waana qadiseen wax wanaagoo inaga dhexeeyaa ma jiro idinkuma tufayo ilaa aa noo magacoodaan mushqaayad cayiman gorgorta waliba maaha hadhow waynu wax ku siin doonaayo waxba islaaf garan wayn waxaas maaha waxa weeyaan sheeg imika magacow deetana way magacaabeen qadiic min alghanam xayn arya ay yidhaha xayn aryaan bixinayna axaadiisu way tilmaantay soddon arya ha soddon aryaan halkaa soo joojiyeen waa ninkan nin qaaliga ah oo kuwayn agtooda oo ay leeyihiin ninkan in la furdaamiyaa waa daruuri deetana soddonkii bay halka soo joojiyeen saxaabigii wuu raacay markuu raacay uu bilaabay acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu buu ku aqriyay faatixadii axaadiis waxay tilmaantay saddex goor iyo toddoba goor toddobadaa loo badinayaa toddoba goor buu ku aqriyey cadadka toddobada la yidhaahdaana waa cadad aada u qiimo badan oo marka di diinta aad loo raaciyo xadiiska macnayaal badan buu ku fadhiyaa toddobadu oo aynaan ka gayoonayn sidaa awgeed toddoba goor buu ku aqriyey markuu dhammeeyey waaba hinqaday u kacay waxaad moodaa buu ku tilmaamayaa inuu dabranaa oo dabarkii laga furay waa uu dhaqaaqay markiibuu ka soo kaxaystay kooxdiina adhigii xaynta ahana uu soo kaxeeyey markii uu soo kaxeeyey arkeen adhigii saxaabadii qaar baa inoo qaybiya nin walba qaybta geliya waxaa og tihiin qadiyadda haddii lagu idhaahdo qaybi yaa xaq u leh ma ninkii akhriyey mise ragga oo dhan ya marna waa xukun marna waa maslaxad caadiya iyo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan hadday xukun taagan tahay yaa iska leh kii akhriyey laakiin dabci wanaagsan buu lahaayo raggiisaa midu qadiya mu dabcin wuxuu damcay inuu qaybiyo dabeetana wuxuu yidhi horta ha qaybinina u kaadiya waayo saxaabadu waxay ahaayeen dad la soo tarbiyeeyey oo rasuulku rabeeyey uu ku rabeeyey inaana waxba iska samayn waana iska cunin shay aanay ogeyn xogtiisa inuu xalaaliye iyo inuu xaaraanye inaanay ku dhaqaaqin wuxuuhi u kaadiya aynu rasuulkii weydiino hadday sax noqoto waa qaybsanaynaa dee haddii kale inaga ceshan dabeetana way sugeen madiinay tegeen rasuulka u sheegeen calayhi salaatu wasalaam rasuulku intuu dhool la caddeeyey ayuu ku yidhi maxaa ku baray inay tahay ruqya war inay dabiib tahay maxaa ku ogeysiiye axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa inuu ku yidhi abi saciid wuxuunbaa niyadda igu yidhi waa dabiib deetana waan ku akhriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qad asabtum wanaag baa samayseen waa asiibteen qaybsada oo anigana qoriga igu dara wuxuu rasuulku qoriga ugu darayaa hunguri ka haya maaha laakiin waxa laga duraa qaybsada intuu iska sii jeesto inay shakiyaan yidhahdo wallahi waxbaa ku jira oo kaa rasuulku yidhi qaybsada macnaheed waxa weeyaan ma hagaagsaneye laakiin idinku iska wadwata maaha laakiin markuu rasuulku yidhaahdo igu dara inay xalaal tahay aan hadal lahayn oo daba go'an ayay tilmaamaysaayoo qalbigoodaa degaya markaasuu rasuulku yidhi anigana igu dara khalaas markaa way ku nafisayaan oo rasuulku waa samayn jiray si aanay u shakiyin qolooyinkii saxaabada ahaayee cambarka weyn ee ama xuudka weyn uu soo caarideen nibirigu markay muddo cunayeen ayay waxoogay soo sahaydeen sidaas leeg bay rasuulka u weydiiyen rasuul allah annagoo gaajoonnoo rafaadnayoo timir timirtiina naga dhammaatay ayaanu hernay nibiriga muddaanu cunayna bil iyo dheeraad oo ragga qaar baa ku naaxay wixiina waa siyeennaa yaa rasuul allah ka warran ma wax ka wadaan haa ii dhiiba wuu cunay wuxuu tilmaamayaa cunitaankaasi inay xalaal tahay saa ogeed dabeetana saxaabadu waa niyaddoodu waa degti can abi saciid khudri radi allahu canhu qaala indalaqa waxa dhaqaaqay nafarun koox min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh wasalam fii safratin safar saafaruu ay safreen xataa nazaluu ilaa ay ku degeen calaa xayin qabiil min axyaai alcarabi qabaa'ilka carabeed ka mid a fastadaafuuhum martisooriyay weydiisteen faabow way diideen an yudayifuuhum inay marti geliyaan faludiqa waa la qaniinay sayidu daalika alxayi qoyskaa ama jilibkaa odaygoodii baa la qaniinay fafacaw lahu way ula ordeen bikulli shayin shay kasta oo laa yanfacu aan waxba u tarayn faqaala bacduhum qaarkood baa yidhi low aataytum haddaa u tegi lahaydeen haaulaa'i arahad kooxdan alladiina nazaluu soo degay lacalahu waxa laga yaabi lahaa an yakuuna cinda bacdihim qaarkood in laga helo shayun wuxuun furdaamina faatow way u yimaadeen faqalu wuxu ya ayuha arahad ina sayidana odaygayagii iyo nabadoonkayagii ludiqa waa la qaniine wasaxaynaa lahu bikulli shayin laa yanfacu fahal cinda axadin minkum min shayin war miyaa mid idinka idinka midixaya waxaanu ku dabiibno qaala bacduhum saxaabiga abi saciid baa yidhi nacam haa inii wallahi la urqi wallahi anigu waan tufaa walaakin wallahi ilahay baan ku dhaartaye laqad istadafnaakum martisooriyaan idin weydiisanay falam tudayifuuna namaydaan soorin famaa ana biraaqin lakum idinku tufi maayo xataa tajcaluu lana ilaa aa noo yeeshaan juclan mushqaayad fasaalaxun way kula heshiiyeen calaa qadiicin xayn min alghanami arya fandalaqa wuu raacay wajacala wuxuu bilaabay yadfulu calayh inuu ku tufo wayaqra'u akhriya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin fakaannamaa waxaad moodaa nushida in laga furay min ciqaalin dabar in laga furay fandalaqa wuu dhaqaaqay yamshi isagoo socda wamaa bihi kumanay sugnayn qalabah wax lala gedgadoomo oo xumadii ma u haynin qaala wuxu uhi faawfowhum way siiyeen juclahu mushqaayadoodii alladii saalaxuuhum calayh ay kula heshiiyeen faqaala bacduhum qaarkood waxay idhahdeen aqsimuu qaybsada faqaala wuxuu yidhi alladii raqa saxaabigii tufay wuxuu yidhi laa tafcaluu saha yeelina xataa naatiya ilaa aynu tagno rasuula allahi rasuulka ilaahay oo fanadkura lahu aynu u sheegno alladii kaana say waxu dhaceen fanandura aynu eegno maa yaamurunaa wuxuu ina amro faqadimuu calaa rasuuli illahi waa u yimaadeen fadakaruu lahu waa u sheegeen faqaala wuxu uhi wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey annaha ruqya inay tufniintay uma qaala wuxu uhi qad asabtum waa asiibteen aqsimuu qaybsada wadribuu lii macakum sahman anigana qori iigu dara wadribuu lii anigana ii yeela macakum maciina sahman qoriga igu dara qoryaha qoritamaysaan fadaxika nabiy sala allahu alay wasalam can isacab ibni jitaama ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala waxa uu yidhi laa xima seera ma jiro ila lilaahi ilaahay mooyaane walirasuulihi rasuulkiisa mooyaane cid kaloo wax seeran kartaa ma jirto can abi dari alkhifaariy radia allahu tacaala canhu qaal kuntu waxaan ahaa buu leeya abi dar maca nabiy sal allahu aleyh wasalam falamaa absara markuu arkay yacni wuxuu u jeedaa uxudan buurta uxud qaala wuxuu idhi maa uxibu ma jecli annahu taxawala lii inay buurtaasi ii- ii- isu kay rogto dahaban dahab isugu kay beddesho dahabkaasoo yamkusu cindii agtayda yaalla mi- minhu isaga ay wax ka yaallaan diinaarun diinaar ka yaallo fawqa alaain saddex habeen markay ka soo wareegaan ilaa diinaaran diinaar mooyaane arsudu waan u hayo lidaynin dayn aan ku bixinaya mooyaane saddex habeen inay igu soo wareegaan ma jecli uma qaala waxa uu yidhi ina alakariina kuwa badani hum alaqaluuna iyaga ayaa yar ilaa man qaala mid yidhi mooyaane bilmaali xoolaha haakada wahaakada dhankaa iyo dhankaa u daadiya mooyaane wa ashaara abu shihaab wuxuu tilmaamay bayna yaday hortiisa wa can yamiinihi midigtiisa wa can shibaalihi bidixdiisa wa qaliilu ma hum waana in yar wa qaliilu ma in yar un weeyaan hum iyagu waa in yar qolasaa yeelisa wa qaala wuxuu kaluu rasuulku yihi makaanaka halkaaga joog abu dar ow xataa aatiika ilaa aan ku imaado wataqadama hore ayuu u socday kayra baciidin muu fogaan fasamictu sawtan cod baan maqlay faaradtu waxaan damcay an aatiyahu inaan u tago uma deetana dakartu waxaan xasuustay qawlahu hadalka uu lahaa makaanaka xataa aatiika halkaaga joog falama jaa markuu yimi qultu waxaan ku uhi ya rasuula allah alladii samictu waxbaa ka go'an alladii samictu ay ma aladii samictu waxaan maqlayay muxuu ahaa aw qaala ama wuxuu yidhi masawtu aladii samictu codkaan maqlayay muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi hal samicta oo miyaad maqlaysay qultu nacam haayo waa maqlayay qaala wuxuu yidhi ataanii waxaa ii yimi jibriilu malaku jibriil faqaala wuxuu yidhi man maata qof ka dhinta min ummatika ummadaada ka dhinta oo laa yushriku billahi shay-an ilaahay cidna aan cidnaba ugu shariig yeelayn ilaahay aan wax ku ladhaynin hadduu sidaa ku dhinto dakhala aljanna jannada alla ayuu gelaya qultu waxaan idhi wain facala kada wa kada ma hadduu saa iyo sidaa yeelo qaala nacam haa hadduu xataa saa yeelo waxa weeyaan jannada alla waa gelaya xadiidka hore saca ibnu jisaama saca ibnu jasaamna waa la yidhahdaa waa la fadxeeyaa rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu aleyh wasalam laa xima seera ma jiro ilaa lilaahi ilaahay mooyaane walirasuulihi xima seero waa waa naqaanaa intayna waa waa yaqaanaan waxa weeyaan meel daaqsina oo cid loo xidho ama loo magacaabo ciddaan loo xidhay xoolaheedu ay daaqdo xoolo kalena laga ilaaliyo hadday xoolo kale yimaadaanna lagu taksiira ama wax lagu yaxyeeleeyo xima baa la ydhahdaa marka carabi waxay lahaan jireen xima qolooyinka salaadiinta ah iyo boqorada ayaa wuxuu samaynayaa meel taagaa buur yar ayuu ay saaraya ay hareerahana wuxuu kala geynayaa rag ayuu fogeynayaa aygaa ciyaya meesha cida ayga laga maqlo ayuu calaamadinaya wuxuu leeya intaas waa seerii hebel maba xidhayo oodii waxba ku xidhi maayo ayga cidiisu ku calaamadinaya halka laga maqlo deetna wuxuu leeya waa seerii hebel waa laga maagayaa saasay ahaan jireen deetna rasuulku tibuu baabinaya oo wuxuu leeyahay seere la iska qayto oo nin iska qaytaa ma jiro ilaa lilaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa mooyaane ilaahay subxaana wa tacaala uma baahno wax loo qaydo ee waxaa looga jeedaa uun wax ilaah dartii loo xidho oo waxaa jiray geela ama xoolaha sakada ayaa meelaha loo xidhi jiray iyo dawladdu meel ay xidhato ummadda ay u xidho oo xilli intay xidho xillina lagu fasaxo taana waa la samayn karaa laakiin qof inuu iska qayto oo idhahdo intaa anaa qaytay allahuma ilaa culimmadu waxay ka soo reebaan qofku hadduu ka baayac mushtaraynayo oo intuu seeraha xidho ou shaqo ka dhiganayo oo waxa ka soo goa gaaro gawaari ku rarayo daaqa ka soo go'a ee maxaanku idhahdaa iyo inuu beeranayo lakiin hadduu idhaa daaq baa i xidhnaanaya oo neefka galaan tooganaya waxa weeyaan shay xaaraana weeyaan aan bannaanayn waa in la iska bannaysto oo hadduu xataa iska qayto oo kuwiisu daaqaan laakiin kuwaas kale soo galna aan u diidin iyana waa xalaal kuwa kalena aan u diidin laakiin dee yaa samaynaya sidaa dagaal baabu ka xigaa in neef kale soo galo waa qadiyad xaaraana weeyaan arrin adag weeyaan xadiidka abi dar alkhifaari waxa uu leeyahay kuntu maca nabiy sala allahu alay wasalam nebiga ayaan la socday falamaa absara yacni uxudan buurta uxud buu arkay qaala wuxu uhi maa uxibu ma jecli annahu taxawala lii dahaban buurta uxud inay dahab isugu kay bedesho markay isugu kay bedeshona yamkusu cindii agtayda ay ka uu ka yaallo diinaarun diinaar keligii fawqa alaain saddex habeen markay ka soo wareegaan diinaar inuu ka yaallo ma jecli ilaa diinaaran diinaar mooyaane arsudu aan u hayo lidaynin daynaan ku bixinayo qaybta hore xadiisku waxay tilmaamaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo si aan u adduunyadan uga lahayn iyo deeqsinimadiisa wuxuu leeyahay buurta uxud waa buur aad iyo aad u weyn wuxuu leeyahy buurtaas ma jecli in dahab laygu bedelo haddii dahab laygu bedelana saddex habeen inay ii hooyato oo aad diinaar ka hayo xabad shi inaan ka hayo ma jecli hal diinaaro aan dayn u hayo qof igu lahaa oo weli imanin mooyaane ma jecli waanaynu soo maraynay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo intuu salaada ka baxay saxaabada ka taltalaabsaday deetna hadhow la weydiiyey oodhi in yaroo dahaba oo guriga taalay ayaan ka baqanayay in gabalku iga dhaco anoo qaybinin gabalku inuu iga dhaco anigiyo adduunyo rasuulka iyo adduunya saasay kala ahaayeen deetna wuxuu leeyahay hal diinaar inuu iga soo hadho ma jecli haddana wuxuu raaciyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina alakariina kuwa badan ee xoolaha badan haysta ina alakariina maalan kuwa xoolaha loo badiyey hum alaqaluuna waa kuwa yar waxaa xadfan khabarkii alaqaluuna ajran ajarkoodaa yar maalinta qiyaame kuwa adduunyada loo badiyey xooluhu qiyaamahana iyagaa ugu ajar yar midh mooyaane waa kee ilaa man qaala qofka yidhi bilmaali xoolaha haakada wahaakada wahaakada saddexda baynajaho ama maxaa xagga dambe axaadiista qaar baa ku daree qofka afarta baynajaha u kala bixiya ayuunbaa isagu ajar leh wa ashara abu shihaab bayna yadayhi wa can yamiini wa can shimaali xagga hore iyo midig iyo bidix wa qaliilu maahum waa in yar oo yar ee rasuulku wuxuu tilmaamaya sala allahu alayh waaalih wasalam dadka adduunyada loo badiyey inta ifka la joogaa aakhiro iyagaa ugu ajar yar culimmaduna way ka hadlaan dadku waa mid waxhaysta iyo mid aan waxhaysanin ka waxhaystaana waa laba noocun mid bixinaya iyo mid ku gacan adeegay labadooduna waxay ka siman yihiin xisaab badnaan oo waxaa laga xisaabinayaa meeshay ka soo gashay xisaabtooda badan axaadiistu waxay tilmaamaysaa in shan boqol oo sannadood ay ka dambaynayaan fuqaradu markay jannada galaan shan boqol oo sano kadib ay gelayaan intaana waa maxay waa laga yaabaa hadhow inay ka sarreeyaan oo fuqaradu way kaga horraynayaan une inay hadhow ka dalacnaadaan baa laga yaabaa waayo waa kuwii tartamayey fuqaraa almuhaajiriin iyo aqniyaa almuhaajiriin muhaajiriinta iyo fuqaradoodii iyo aqniyadoodii ayaa khayrka u tartamayey kuwii aqniyadaaba uga dheeriyey saxaabada waayo wuxuu bixinaya iyo khayrka meelaha ku bixinayo kanima hayo waa laga yaabaa markaa kaba khaylkee waxba bixinayni isagu waa hadhaya laakiin kan kale jannada meelo badan inuu ka iibsada laga yaabaa hadhow inuu ka sarreeya laga yaabaa culimmadana waxay ka hadlaan mid faqiiroo sabraya iyo mid waxhaystoo bixinaya oo khayrka meel walba ku iibsanaya keebaa fadli badan hadhowna waxay ku soo ururiyaanuun kolba kii khayrka u badan ee u dadaal badan ayaa ku hor ayaa ayaa horreynaya deetan rasuulku wuxuu ku yidhi abudar halkaa joog halkii buu joogay wataqadama wuu yar socday hayra baciidi isagoo fogaanin fasamictu